xeebta qoryoole ee xaafadda farjano gaar ahaan waxda marino ayaa waxaa bilahan buux dhaafiyey biro iyo qashin aad u badan oo xeebta lagu soo daadiyey kuwaasi oo haleeyey bilicdii ay xeebtan caanka ku ahayd maadaama ay tahay xeeb ay ka dhex baxdo dhir cagaaran oo aad u qurux badan dadka ku nool kaam qoryooley oo saaran xeebtan iyo dhallinyarada ururka dalxiiska jubbaland ayaa maanta waxa ay ka sameeyeen ololo ballaaran oo qashinka xeebta looga gurayo waxaana dhallinyarada ururka horumarinta dalxiiska jubbaland ay dadka kaamka qoryooley ku wareejiyeen agab had iyo jeer ay ku sameeyaan nadaafadda xeebta maadaama markii horey ay gacmahooda ku nadiifin jireen waxaan idin rajaynaynaa qashan haag jumca kasta saanaan u haagaynaa qashanka oo waana duugnaa nadaafadda alxamdulilah rabbialcaalamiin waa ku shaqaynaa dhallinyarada noo imaatay aa u mahad erinaynaa waxaan rabnaa waxaan codsanaynaa baawur inaana noo keeno oo qashanka ka gurno qashanka hadda gacmahaan ka qaadnaa badiilaan ku duugnaa waxaan rabnaa ina baabur nanoo keeno juma kasta waan haagnaa dadka saanoo imaada markas yani waxaa noo abiye farkeetooyin iyo badiilooyin wil badiilooyin waa nuga yeertahay badiilooyin kale aan rabnaa yani aan ku dugno cabdicasiis maxamed cabdi oo ka mid ah dhallinyarada ururka horumarinta dalxiiska jubbaland ayaa sheegay in agabka nadaafadda ay maanta ku wareejiyeen dadka kaamka qoryooley uu wax badan ka saacidi doono sidii ay mar walbo nadaafadda xeebta u hagaajin lahaayeen wuxuuna sheegay in kuruur ahaan ay u taagan yihiin ilaalinta nadaafadda deegaanka iyo horumarinta dalxiiska walaalaheen waxay leeyihiin jadwal ay toddobadii maalmoodba maalin ay qashinka isaga aruuriyaan ayagoo aan cidna ku caawinayn cidna aan gargaar ka rabin si iskood ah bay qashinka isaga guraan duruufo adag gacmahay ku xaaqaan ma haystaan agabkii qashinka marka ilaahay wuxuuna waafajiyey annaga kurur ahaan ururka horumarinta dalxiiska jubbaland inaan uga qayb qaadanno intan yar ee aan annagu awoodnay oon annaga katiim ahaan aan u keenna walaalahayo sida ay ugu fududaato arrintii marka hore ay gacmaha iyo ku aruurin jireen qashinka ah xeebta qoryoole ee xaafadda farjano waxa ay ka mid tahay xeebaha ugu quruxda badan gobolka jubbada hoose waxaana xeebtan ka dhex baxa dhir cagaaran kuwaasi oo haddii la ilaaliyo nadaafadeeda xeebtan ay u soo dalxiisi tegi karaan dad badan oo ajaanib iyo soomaali isugu jiro